barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan khyaartana dhegaysanaysa waa jimce toddobiyo tobanka bisha noofembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah layidhi haddaa lagu idhaahdo layidhi lalahaa kii lahaabay u taagan tahay qofkii waxa maqan waa damiir mustatir taqdiiruhu qaa'id waa magacoyaal maqan waxaa lalahaa warka beentaa marka lagu sheegayo cali wuxuu lahaa baa lagu odhan lahaa dee warka caliyiinde ama ruuxu lahaa faarxo u lahaa lalahaa haddii lagu idhaahdo waa magacoyaal maqan
kaasi wuxuu ahaa brofeser daahir maxamuud xaddi oo maadada dhaqanka iyo afka soomaaliga ka dhiga jaamacadda camuud waxaanu ka hadlayaa naxwaha iyo xuruufta af soomaaliga waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka iyaga sooyaalka dhaqanka ee maanta
kaalmihii heesaha ayaa iyaguna aan ka marnaan doonin barnaamijka heesahan idiin haynana waxaa ka mid ah
codkaasi xamda kuweyn xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale waxaanu idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese warkii caalamka oo kooban
dadweynaha dalka zimbabwe ayaa rajeynaya in si dhib yar lagu dhammeeyo mashaakilka siyaasadeed ay ka taagan dalkaasi arrintan ayaa imanaysa kadib markii siyaasiyiinta mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka ay ku baaqeen in madaxweynaha muddada dheer kasoo telinaya dalkaasi robert mugabe uu xilka ka dego kadib markii ay militarigu talada la wareegeen laakiin wararka ka imanaya dalkaasi ayaa sheegaya in madaxweyne mugabe uu weli diidan yahay inuu xilka ka dego sidoo kale madaxweynaha koonfur africa jacob zuma ayaa baarlamaanka dalkiisa u sheegay inaan wax tallaabaa iminka la qaadi karin maadaama oo ay wakhti hore tahay
saddex hay-adood oo ka mida kuwa gargaarka bixiye ee qaramada midoobay ayaa dib u cusboonaysiiyey codsi ay u gudbinayaan isbahaysiga carbeed ee sacuudigu hogaaminayo si ay uga kor qaadaan xayiraada dalkaasi yaman saaran iyaga oo sheegay in kumanaan qof ay xaaladoodu meel halisa marayso saddexdan hay-adood oo kale ah hay-adda w f p ee cuntada adduunka caafimaadka iyo weliba hay-adda unisef waxa ay warbixintoodan ku sheegeen in haddii aan si deg dega loogu gurmanin dadka halkaasi yeman ku tabaalaysan in xaaladoodu ay halis ku jirto waxaana ay sheegeen in toddoba milyan oo qof ay u dhimanayaan gaajo dawola-aan iyo weliba daryeel xumo
duur wanaagsan dhegeystayaaalkaad weli nagala socotaan waa lantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkiisa hoyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ka dhegeysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaa toddobaadkan magaalada boorama nagu soo diyaariyey wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka wuxuu maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good waxaana inoogu martiyaa brofeser daahir maxamuud xaddi oo ka dhiga maadada dhaqanka iyo suugaanta jaamacadda camuud ee magaalada boorama mowduuca maanta aynu kaga hadli doonno barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka wuxuu ku saabsan yahay fikirka asaasiga ee naxwaha afka soomaaliga iyo higaadda xuruufta soomaaliga ama habdhaca dhawaaqa xuruufta shiibanaha luqadeennu ganacsigu intay leeg tahay luqadeennu cilmigu intay leeg tahay sidee buu dhakhtarka hooyadii ugu sharxi karaya afkiisii tahay maxaan doonaynaa in aqoonta la degaameeyo dhakhtarka iyo hooyadiis ma fahmayaan nuwi kale sayniska iyo ninkii ma hooyadiis ma fahmayaan macallinkii juqraafiga iyo aabihiis ma fahmayaan kiyaan iskuul gelin wayna degaameynaa oo afkeenna aan ka dhignaa baan ujeedaa
magacuyaallada af soomaaligu waa kuwee sideese loogu isticmaalaa afka hooye ee soomaaliga brofesor daahir xaddi oo arrintaasi ka jawaabayaana wuxuu yidhi
yacni sida aynu ognahay sideedda haamood ee hadalka ayaa ayaa jira eid bars marka waxaa ugu yar qodobada ugu yar marka dadku jaamacadaha galay heer jaamacadeed sita shahaadada ilaa mastara af ingiriisiga iyo af ruushka iyo af talyaaniga waxaa laga yaaba inay garanayaan qodobadooda laakiin afkii hooyo ay dhantatigaagiya ahaanshahaagiya inaanay garan marka waxaa jira toddoba qodob baa jira toddobada qodob afar way dhidig yihiin magac kastana waxay ka dhigaan dhidig marka magacyadii ayaa kala noqonaya afar laba qaybood jinsi dhidig ayuu noqonaya jinsiga dhidige magacu wuxuu qaadanayaa toddobada qodobe ee dhidig ayuu qaadanayaa fartaan eegaynaa muugta gacanta ugu horeysa tiradaba farta markaa far bay marka hore tabaa lagu daray marka way dhigdigtaa fartu laakiin suulka farta dhexe suulkaa kuxiga suulka waa nin weeya oo kaasina wuxuu kow ka yahay kuiriga laxda iyaduna way dhidigtaa waa da-da iyo fartii usha hasha way dhidigtahay shada haddii wixii ay raacaan xoolaha hada waay dhidig bay raacaysaa ama jamc ahaado ama ha ahaado wiilka wiilasha waxay noqonaysaa markaa waxaa jira markaa ga'da iyo ada masalan dayax iyo qoraxdu ninbaa soomaalidu utahay qoraxdu u tahay wautahay jinsi dhidig ayay qaadanaysaa qorax qoraxda dayaxiina qodob labuu qaadanaya dayaxa ada rag baad oranaysaa ragga ga-duna waxay qaadanaysaa qodob dhidig ninka wiilka ya sanka sankii mogta madaxa madaxuu waa labyahay oo darkaa arkaya lugta lugta way dhibintaa jilibka marka toddobadaasi kala qaadanaya haddii intaa la dhaafo magacuyaallada ayaa jira la haddaa lagu dhaahdo la soco la waa magacuyaal isla markaa laba fiction bay leedahay la'dii waxay noqonaysaa marra magacuyaal marra waxay noqonaysaa meeleeye ayay noqonaysaa layidhi haddaa lagu idhaahdo layidhi lalahaa kii lahaa bay u taagan tahay qofkii waxa maqan waa damiir mustatir taqdiiruhu qaa'id waa magacuyaal maqan waxaa lalahaa warka beentaa marka lagu sheegayo cali wuxuu lahaa baa lagu odhan lahaa dee warka caliyiinde cumar wuxuu lahaa faarxo u lahaa lalahaa haddii lagu idhaahdo waa magacuyaal maqan ayaa lagu siinayaa
waxaa ku jira naxwaha af soomaaliga falkaabayaal kuway noqonayaan falkaabayaashaasi halkayna ka gelayaan af soomaaliga su-aashaasi oo aan weydiiyey brofesor daahir maxamuud xaddi wuxuu kaga jawaabay falkaabka waxaa ugu weyn dee si fiican aada iyo aad imika aad loo sheegay mar aada iyo aad baa dhulka loo horumariyay aada iyo aad xagga bariga laakiin aada iyo aad haddaad tira aada iyo aad buu u fiicnaa waxa weeyaan waa falkaabe ma arag waa falkaabe oo negative ka dhigaya ya oo ma garanaysaa ma cunin ma arag ma og tahay hadii lagu dhaha macdu markaa waxaa weyaan markay falkaab tahay marra iyadoo negative ay jirtaa ma arag haddaad tidhaahdo waa wadiinmo ma liqin ma cunin ma urin ayo markaa falkaab bay noqotaa falkaab tabaneeye marka su-aal bay noqotaa iyadu si kale u shaqaysaa ma aragtay ninkii cumar ahaa ma aragtay boogaygii marka laba qaydood bay leedahay yani imika afku sideed haamood hadday hayd sagaal haamood baan imika ka dhigi karnaa waayo dee madii baa ere su-aaleed baa jira ereyga tirada ya konton nin ya waxay yimida saaka konton wiil ayaa habsaamay habsaankii iyo tiradu qodobka iyo tirada iyo sifadu ah magaranaysaa falkaabka iyo sifada waxaa la yidhaha tilmaan baa labadaa la wada yidhahdaa marka kuwa haddii lagu daro iminku af wuxuu ka badanayaa sideedii haamood ee traditionalka ahaa markaan ere su-aaleedka iyo ere tirada ku daro markaan u kala qaadno kuwa sifada u kala qaadno mid taya keena aada iyo aada watayo si dheersi aada u ordayey si xoog u ordayey si wanaagsan buu u sameeyey wax badan buu qabtay in yar buu keenay marka waxaa weyaan tiro tilmaan tiro iyo tilmaan tayo ayay noqonaysaa tayo iyo tiro taasna laba loo kala qaadi karaa marka sagaalah waxaa jiri karaa waxaan imika sheegi karaa toban qaybood ayaan tiri karaynaa marka la isticmaalayo meeleeyayaasha af soomaaliga ama falmeeleeya qaate waa sidee markaad sharaxaad ka bixiso brofesor daahir maxamuud xaddi lix fal ayaa muhiima luqadahan oo dhan masale iminka afkan ruusku haddaad eegto amarka ilaahay maba lahaaba af qodobo male afka ilaahay qodobo lahayn laakiin wax kale ayaa halkii qaata marka inanka ardayga af soomaaliga iminka markiiba qodobadan uga bilaabaa meeleeyaashan uga haraa soomar xaggaa laga keenay baa idhahdaa sii qaad soo qaad waxa weeya waa soomaal halkay ka timida magacaasi waa maal hasha maaltii yaa lagu daray meeleeya lagu daray berbushan baa lagu daray magacii falkii maal ahaa ee ahaa amarka ficil amarkii yaa lagu daray yaa lagu daray meeleeye berbushan soomaal soo qaad sii qaad soo soco sii soco soo cun soo cab ya la qaad ku qaad ka jar ku jar ka qabo kuwaas waxaa la yidhaha fal meeleeye qaate waa koogu adag oo dee aad iyo aad ragga gabyo ina aad isticmaalaan wuuna adag yahay fraserabes af ingiriiskana wuu ku adag yahay soomaaligana wuu ku adag yahay laakiin waxaa jira fal isagu cali waxaa loo doortay madaxweyne haddaad tidhaahdo waa waa fal xidhiidhiye cali unbaa madaxweynihiina oo ma jiro yeele la yeela ma jira de la yeelaan jirin fal la yeelo maaha waa fal xidhiidhiye oo waa u buuxiye ya cumar waa libaax faadim waa geesiyeed daahir waa macalin daahir waa awaan ya waxaan ahay libaax fal ahaansho oo dhanina waa xidhiidhiye wax cusub ma keeno wixii unbuu meesha keenaya fal meelay qaatay daahir baa sugaanta dhiga daahir baa dhiga sugaanta nin baa qaninay marka waxaa leedaha taasina waa fal meelay qaatay fal laba la meelay qaataa jira ya waxaan waxaan siiyey faadimo lacag marka waxa weye la yeelo dadban iyo la yeelo toosa kaasina waa fal qaate fal laysla garanayo waxba qaadanayn waxbana qaadanayn baa jira way ciyaareen uu badiyey ya xisbigii hebelaha ciyaartooygii xalale ayaa badiyey uu cunay cabdi baa cunay waa isla garanaa wixii way ciyaareen way dhameeyeen way qoreen markaasina waxa weeye lama sheegay objectee
afka hooye af soomaaliga wuxuu leeyahay naxwo aada u ballaadhan oo aan la soo koobi karin barnaamijkeennana inta aan kaga hadlayno kuma soo koobi karno iminkana waxaan isdul taagi doonnaa qaybaha weedhaynta iyo margeyeynta oo ka mid ah naxwaha af soomaaliga brofesor daahir oo arrintaasi sharaxaad inaga siinayaana waxa uu yidhi weedhaynta waxa weye syntax buugga syntax ka dhiibsanaysaa weedhaynta maxaa ka mid a marka weedhaynta waxaa ka mid a ereygu ereygu waa xuruuf laysku daray xarfo laysku daray se maad garan markaa weedhayntiina eriya laysku daray weer bay noqonaysaa waxa weedha ugu yar farays baa ugu yar faraysna waxaana u bixiyey howraan eredhis ya la soco la cun waa waa waa howraar waa howraar howraar faleed weeye howraar magaceed haddaad doonaysana jaamicadda camud magaalada boorama magaalada jigjiga odayga dheer islaanta fiican barwada fariida waxaasoo dhan waxa weyaan waa hawraar magaceed ya soomar waa waxa oo kale ereygiiba kaana ereygaa ku samaysmay margeyinta waxa wey wixii idiyemiska la ydhaa wey oo cagaha wakaday cagaha eeginay markaa orod weeyaan waxa la ydhaa margeyinta figaratifska qaybahaasa ugu adag markaa waxa weeye ti weedheeda sheegaysa waa ninka kule marka waxa ugu yar aad iyo aad u fiican waa maxay waa hawraar tilmaameed weeye tilmaamde adverbial frace non frace jaamicad camud oday weyn nin cirale oosan dheer saasay frace bay ka bilaabmaysaa fraseology ilaa iyala dhigto cilmiinta hawraarta gaarina wuxuu odhanayay eredhis erey baa la isku dhisay waxaa kaloo ka mid a marfologigii de ereyinta xaggee ereysee lagu badinaya isagana dabagelisiin baa lagu badinaya afgriiska waad gaarka anhabi antu waa qurub dabagelisiineed anhabiness nasino waa qurub dabagale siyaab soomaaliga markaa say u noqonaysaa arkay ku noqonaysaa iscun isdil ya dil dee waa fal isna waa waa waa magacyaal ismaaciil Ah, ismaaciil ismaaciile waxa weeyaan taas waxay isku noqotay waa magacu- eh, magacyaal qof oo oo reflexive ah iyo ma'di oo negayshana falkaab negeeya ah falkaa- falkaab tabaneeya iyo iyo magacii ciil ceel la helay sideedaa lagu sameeyey ceel la helay dan la helay ya wax kaloo lagu sameeyey eh, dhuxul ku reeb waa isku tun marka had- haddii qawlalkana qawlalka waxa ku bata waxa ku bata ficilka ku bata ha qawlalaynta dee dil buu ahaa ficla marka dilaa buu ahaa ayuu noqonaya markuu yahay joogtada de dilay eeway buu noqonaya dishay dileen cuntay cuneen oo- marka qawlalaynta waxa ku badanaya isroga sarifka falka ku badanaya waxaa ku badanaya magaranaysa qodobkiibaa jinsi ku kala noqonaya magacii nin ninka nin bunubahaa qawlalayn baa lagu sameeyey ninkii haddana doministrace baa lagu soo daray ninkaygii waxaa lagu daray eh, laha- magacyaal lahaansho iyo qodob iyo magacyaal tilmaameen intaas waxaana soomaaligu au noqdaa luqadaha isfuulfuula luqadaha nin iyo ninka kii haddana ninkii ninkaygii marka wax isfuushay intaasoo dhan baa isfuushay magacii qodobkii kii tilmaamihii iyo far- magacyo lahaanshihii baa isku beeray sidoo kale brofesor daahir maxamuud xaddi oo ka dhiga maadada dhaqanka iyo suugaanta jaamacadda camuud ayaan wax ka weydiiyey higaada iyo dhawaaqa xuruufta afka hooye ee soomaaliga abwaan daahir oo sharaxaad ballaadhan ka bixinayaana waxa uu yidhi
ee xarfaha higaadee la qoro iyo codadka la- codadka ay u taagan yihiin haddana caruurta laysla barin waxba ma baran karaan marka xa- xur- xuruufta higaada ee la qoraay wax cod bay u taagan tahay ya xa iyo iyo xa dhulka waxay u taagan tahay een, xarafkaasi wuxuu u taagan yahay oo wax- dhawaaqa dalqada ka soo baxa waa shiibane dalqa codle ayuu taagan yahay ga shiibane dalqa codle ayuu taagan yahay a e o dalqaday ka soo wada baxaan dhammaan waxaanay hadday laba la- hadday dheer yihiin haddii kale waxaa la yidhahdaa shiibanayaal waxaa la yidhahdaa waxaan ahayn dhammaanba waxaan ahayn shanta shaqal ama tobanka shaqal ee shanta shaqal ee gaaban iyo shanta la- dhaadheer waxaan ahayn baa shiibane la yidhaha calaamadaha calaamadahaasunbaa si caalamiya u jira cidiba siday doontay u qaadanaysa xaada waxaa doontaad u qaadan kartaa gaada waxaa doontaad u qaadatan qaadan taanaynu ka dhignay inagu carabigan raacnay laakiin dee qaadu baba u taagnaan kartaa sida magaranaysa ay cafartiya sameeyaan marka waa in caruurta laysla baraa xiriirka ka dhexeeya letters of spelling iyo speech for speech channels micnihii waxa weeyaan eh, xuruuftan koob iyo saddex iyo labaatanka ah ama koob iyo labaatanka ee la qoray ee bataaja'da iyo eh, codkii ka soo baxay ilaahay dhawaaq ahaa xiriir ka dhexeeya waa in la isku baraa marka ta'du minkaya- ta iyo da baan sheegaya labaduba waa shiibanayaal markaa ta'i waa shi- waa cod ka soo baxa waa shiibane caara carab irid codlaawe carabka carabkaaga caadadiisa ayaa ciridka taabanaya xoogna kuma soo saari weyse xoog haddii lagu soo saarayo codlaan odhanayna xoog haddayna kusoo baxayna codlaawe shiibanana isla garan moogtahay da'i waa waa shiibane caara carab cirid codle wayaan ta iyo da da way culus tahay cod bay leedahay takana cod ma laha ra waa shiibana caara carab cirid codle la waa shiibana caara carab cid codle laakiin cod kala la adaa fudud haddaba labadana way isbedelaan labadaasi maadaama ra iyo la ay meel ka soo baxaan waa ra- waa ra laha odhan radhe kii carab gala muxuu yahaa meel bay ka soo wada baxaan waa taa odhan dadhe meel bay ka soo wada baxaan Ha, marka ga dalqaday ka soo baxda meel kama soo wada baxaan
intaas waxaan ku soo koobaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta uu inoogu marti ahaa brofesor daahir maxamuud xaddi oo maadada dhaqanka iyo suugaanta ka dhiga jaamacadda camuud mowduuca aynu barnaamijkeenna kaga hadlaynayna uu ahaa naxwaha af soomaaliga iyo higaada xuruufta soomaaliga ama habdhaca dhawaaqa xuruufta shiibanaha ah ee afka hooye ee soomaaliga waxaana barnaamijkaasi idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayay anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haashim sheekh cumar good aad buu mahadsan yahay oo nala soo codsiinayey barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadeeda duhurnimo haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayaa jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horreyno waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan iyadoo laga soo laabtay kulamadii caalamiga ahaa ee ciyaartooyda waddamadooda u soo dheelayeen dhinacaiyo dalka ingiriiska haddii aynu ka hormarno kulamada dhici doona maalinta beritaa waxa ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga arsenal ayaa gegadeeda ku martgelin doonta naadiga tottenham hosbur waana kulanka derbiga london ah kulankaasi a labada kooxood oo london ka wada dhisan ay dheeli doonaan f c barenmouth waxay la ciyaari doontaa naadiga harrisfield town halka swansiri ay u socdaali doonta banley crystal palace ayaa la dheeli doonta naadiga everton leicester city ayaa martgelin doonta naadiga manchester city ciiraan sergio aguero oo dhowaan xulka dalka argentina markii uu u matalayay xulka dalkiisa kulankii dalka nigeria ay la dheelin oo argentina afar gool iyo laba gool looga awoodroonaaday halkaasi ku miir daboolmay dabadeedna isbitaal loola cararay ayaa sheegay in hadda uu wanaagsan yahay diyaarna uu yahay kulankaasi baritaan in leicester uu wajaho liverpool waxa ay gegadeeda ku martgelin doontaa naadiga southampton tababaraha liverpool ayaana arbacadii ka soo qaybgelin tababarkii kooxda isagoo markaasi la sheegay in xanuun la soo darsay cisbitaalna la geeyey west bromich albion ayaa la dheeli doontaa naadiga chelsea oo ay martgelin doonto halka naadiga manchester united oo guul raadinaysa ay la dheeli doonto naadiga newcastle united dhinacayo dalka talyaaniga waxa ay sidoo kale dhegaystayaal kooxuu isku arki doonaan maalinta birta laba kulan ayaa dhici doona oo xiise badan labadooduba naadiga rome waxay la dheeli doontaa naadiga lazio labadan kooxood oo isku magaalada ka dhisan ayaa kulankooda ah mid derbi ah waxaana la sugayaa natiijada sida ay noqoto iyadoo la wada ogson yahay in labadan kooxood uu ka dhexeeyo xifaartan xoogan sidoo kale kulanka xiisaha badan ee berito la dhici doona waxa uu yahay naadiga horyaalka hogaaminaysa ee s s c napoli ayaa waxay la ciyaari doontaa gegadeeda ku martgelin doonta naadiga a c milan maalinta ku xigta croton ayaa janwa la dheeli doontaa halka bonavento iyo saswalan ay wada dheeli doonaan sbal waxay la ciyaari doontaa naadiga fiorentina yuventus waxay u socdal doontaa naadiga zamdoria torino iyo keve verona ayaa wada ballansan udinesi calyari ayaa dheeli doona inter waxay gagadeeda ku martgelin doontaa naadiga atlanta horyaalka naadiga s c napoli oo labaiyo toban kulan ciyaartay ayaa hogaaminaysa labaiyo soddon dhibco iska leh yuventus kow iyo soddon dhibcood ayay iska leedahay labaiyo toban kulan oo ciyaartay interna soddon dhibco ayay iska leedahay lazyana siddeed labaatan dhibcood ayay iska leedahay kow iyo toban kulan oo ciyaartay dhinacayo dalkaasi spain waxaa kooxuhu ay isku arki doonaan dhegaystayaal maanta kulan ayaa dhexi doonaa naadiga khirona ayaa gegadeeda ku martgelin doontaa naadiga real sociedad halka khitavia alves kulanka beri dhacayo oo ugu horeeyo waxaana leganis ay martgelin doontaa naadiga barcelona sevilla iyo saltaviga ayaa wada ballansan kulanka la wada sugaysa indhaha lagu hayo waa derbi de madrid labada kooxood atletico madrid iyo real madrid labada kooxood ay wada dheeli doonaan iyadoo atletico madrid marti loo noqon doono maalinta ku xigta kulamada dhixi doona waa malaqa waxay la dheeli doontaa naadiga deportivo lacaronya espanyol iyo valencia ayaa dheeli doona las palmas waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee levente atletico bilbao iyo valreal ayaa sidoo kale wada ballansan oo dheeli doona horyaalka naadiga barcelona kow iyo toban kulan oo ciyaartay ayaa hogaaminaysa waxayna leedahay dhibcood valencia ayaa dhibco iskale ciyaartay real madrid dhibcood atletico madridna dhibcood waxayna ka xasuusina labadan kooxood oo isku dhibcaah ayaa wada dheeli doonaa beritoole kulankaasina kooxba kooxda kale waxay doonaysaa inay ka badiso kooxda kale si ay uga saramarto dhibco ahaan naadiga ay xifaaltamaan dhinacayo dalka jarmalka kulan ayaa dhexi doona maalinta britaan naadiga stuttgard waxay la dheli doonta naadiga brusha dutman faransiiskana laba kulan ayaa dhexi doonaan naadiga liil waxay la dheli doonta naadiga st etian monaco iyo amni ayaa sidoo kale wada ballansan oo dheli doona labadaasi kulanna waxa ay yihiin kulamo horyaalka dalka jarmalka ka tirsan dhegaystayaal wixii kusoo kordha kulamadaasi iyo sida ay kooxu u kala badiyaan barnaamijyadeena dambe ee ciyaaraha ayaanu kusoo qaadan doona xubinta ciyaarahan halkaas aynoo jooga
aad buu mahadsanyay oo ciyaaraha inala soo codsiinayey haatana dhinacii heesaha ayaenu jaleecaynaa codka fanaanada xamda kuwiin
quruxdaada kaad hootiru weli qarabaysa codkaasi fanaanada xamda queen ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadada dikiima salaanta soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe waxaan ilaalinay saas iyo nabadgelyo
قدروا